haddaba waxaa dagaaladan iyo abaabulka dadka deegaanka ee ka dhanka al-shabaab nala falanqaynaya sonkor jaamac gayre oo ah agaasimihii hore ee wasaaradda gaashaandhigga wuxuu khadka taleefonka ugu warramay falastiin axmed iimaan
bismillah horta waa waxaan u arkaa guul soo hoyatay iyo fursad soo hoyatay kusoo zaa'iday fursadihii jiray sababtoo ah hadda ka hor dhibaatooyinka u badan oo naga haystay dagaaladaas iyo la dagaalanka al-shabaab wuxuu ahaa doorka shacabka dagaalka meesha degan ay qaadanayaan marka usual waxaa inta badan waxay u muuqan jirtay ciidamada s r a iyo xooga dowladda oo da gooba taga nimankii la dagaalama laba kula iska tagaan shacabkuna ay neutral ah ay isu muuji jireen ama ahaayeen ama la oran karaba waxay ahaayeen ininayn doob ayan ku lahayn laakiin dhibkiibao soo karay awgood ayagiibaa kacdo anugu maxabuusanay dadkaale waxaan u bixinaya waa kacdoon shacab weeye sibil macawuswe waxay ku timid ciidankuna suwaalu qabay ayagoo dad shacaba waxay kacay marka waa kacdoon shacab kacdoon shacab ayaa awal laka maraa oo ka dhimanaa howlgallada socday haddii dadkii ayagu ay isxilqaameen oo ay xanuunkii dareemeen oo ay iyagu dagaalkii ku soo biireen waxa weeye waa fursad dahabiya sidee laysku waafajinayaa howlgallada ciidamada qalabka sida ama ciidamada militariga soomaaliya iyo kuwan loogu magac daray macuusleyda waxaa laisku waafajinaya horta mar hadday isqaateen oo ay meel u wada jeesteen hogaanka iyo hogaanka iyo howlgalka ciidamada iyo saraakiisha baayeelanaya oo u tababaran dagaankuna wuxuu yeelanaya waa waa support waa taageero oo ay maadaama ay dagaankii iyo luuqii iyo meeshay ku jiraan iyo mentalitiga iyo dadka ay yihiin waxaa keliya kusoo kordhay waxaa weeyaan dowladda waxaa usoo kordhay indho iyo dhago ayda markii hore haysan inta badan deegaanada hadda ay ka socdaan dagaaladan waxyaabaha kaloo lagu yaqaano waxaa ka mid a in ama qabiilada ama reeraha dagaahi ay iyo kuwa xuduudda leh waxoogaa isjijiida uu ka dhexeeyo sidee loo xallin karaa is-aamin la-aanta ama kala duwanaanshiyaha dadka beelaha wada deegaanadaasi absolutely sax baa tahay waxa weeyaan khibradaha horaa soo jiray hadda ka hor waxaanu samaynay barnaamij la oran jiray ora oo operation readiness assessment oo aan ku diyaarinaynay xoogiga jira ama xoog ama ha ahaada kuwa dowladda ka tirsan ama kuwa maleeshiyaadkii qabaalkiia waxaa muuqata qabaalku inayna diyaar u ahayd inay hubkooda kusoo wareejiyaan dowladda sababtoo xiliftanka dhexdooda ayaa walow ka weynayd la dagaalanka al-shabaab waxayna ahayd caqabada ka mid ah al-shabaabku ay ku dhex dhuumanayeen isxintanka iyo ishaynta qabaalka dhexdiisa sidoo kale gaalkacyo gobolka mudug markii aan nabadda ka samaynaynay waxay ku dhex noolaayeen khilaafka u dhexeeya labada dagaal oo waqooyi koonfurta gaalkacyo kala degan ayaguna waxay halkaa ku ahaayeen wayna ku asturaayeen waana ku awlgeli jireen wixii marka ay khilaafku dhexda ka baxo qabaa'ilkaahi waxay noqonayaan daahi ay ku jiraan laga qaaday waa muhiim in qabaa'ilka xiliftanka dhexdooda dowladdu ka shaqayso oo dib heshiisiinta iyo wasaaradda arrimaha gudub ay halkaa xoogga saarto si xoogaga qabaa'ilku ayan isugu mashquulin kulli xoogga dho lagu jeeyo la dagaalanka iyo conaynta waddanka waa muhiim waa muhiim waa muhiim
kaasi waxa uu ahaa sonkor jaamac gayre oo uu warramayey falastiin axmed iimaan halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington